waa tallaabo kale oo loo qaaday dhinaca yaraynta faafista xanuunka covid sagaal iyo toban nuqulka laga helay dalka hindiya oo meelo badan oo caalamka ka mid a ku faafay ayay saynis yahanadu sheegeen inuu kuwii hore loo yaqaanay uu ka faafis badan yahay da-yartuna ay uga nugushahay sababta waxaa weli baaritaana ku wada saynis yahanada yurub maraykanka iyo meelo kale oo ka mida wadamada hore u maray in la gaadhsiiyo ka badbaadinta xanuunka covid sagaal iyo toban oo daayarta la siiyo tallaalkan iyaduna waa tallaabo kale oo muhiim ah oo hore loogu qaaday la dagaalanka xanuunkan caalamka ku faafay ayuu yidhi madaxa la dagaalanka iyo istaraatiijiyadda xanuunka faafa ee hay-adda ilaalinta daawooyinka yurub marco cavella hay-addan ayaa sheegtay in laba dhibcood oo tallaalkan ah ay u baahan doonaan carruurta da-dooda u dhaxaysa labiiyo toban ilaa shan iyo toban jir waa in loo dhaxaysiiyaa ugu yaraan ilaa saddex toddobaad sida dadka qaangaadhka ah waxaanay kale oo ay hay-addu sheegtay in wadamada xubnaha ka ah midowda yurub ay iyagu ku xidhan tahay marka ay tallaalka u bilaabayaan carruurta saameynta haddaba uu tallaalkani ku yeelanayo la dagaalanka iyo yaraynta faafitaanka xanuunka ayaan weydiiyey dhakhtar maxamed caydiid hore oo ku takhasusay caafimaadka guud degana magaalada sheffield oo ku taalla waqooyiga dalka britain sida la sheegayo faariant nuquladan cusub ee brazil lagu arkay iyo kan india khaasatan kan brazil lagu arkay waxaa la sheegayaa inuu caruurta aada ugu dhacayo marka loo eego nuquladii hore ee coronaviruskee wakhtigii hore bilowgii inaanay caruurta ku dhacaynin oo ay caruurtu difaac badan u lahaayeen marka sidaa darteed waxa uu la sheegayaa nuqladan brazil imika ku dhacay inuu caruur fara badan ku dhacay saa darteed ayaa tallaalkan loo siinayaa caruurtan tallaalka fiser ee maraykanku soo saaray loo siinaya caruurta si uu maaragtay uga difaaco nuqulkaa cusub waana waxaanuu si weyn hoos ugu dhigayaa faafidda xanuunka covid nneteen siiba khaasatan dadka yaryar ee soddon ka hooseeya ama labaatan iyo wixii ka hooseeya jarmalka ayaa ka hor intii aanu go-aankani soo bixin sheegay in tallaalkaasi ay da-daasi u bilaabi doonaan toddobada bisha juun ee fooda inagu soo haysaa halka talyaaniguna sheegay inay wadaan mashruuca carruurta lagu tallaalayo dadka da-yarta ah ee badankoodu xanuunkani ku dhacay bilowgii ma ay muujin calaamadaha xanuunka lagu garan jiray taasina waxa ay keentay inay dad badan oo waayeel ah qaadsiiyaan shirkadda fiser iyo biontech ayaa bishii maarso sheegay in tijaabooyin ay ku sameeyeen laba kun laba boqol iyo lixdan da-yar ah daraasad ka soo baxday ay ku ogaadeen in tallaalku boqolkiiba boqol ka difaacay xanuunka carruurtii la tallaalay dhinaca kalena aanu ku keenin wax saameyn caafimaad ah dalka britain werwer waxa ay dowladdu ka muujisay nuqulka xanuunka nooca ku fiday hindiya oo gaadhay deegaano badan oo ku yaala britain iyo saameynta uu ku yeelan karo qorshihii ahaa in koob iyo labaatanka bisha juun ee fooda inagu soo haysa la qaado dhammaan xayiraadihii dalka saarnaa intii hadhay iyo furitaanka duulimaadyada caalamiga ah cabdi xaafid cawil ismaaciil v o a london